shirka sanadlaha ee gobolka shabeellada hoose iyo weliba ku qayb galeena maamulka degmooyinka gobolka iyo weliba sanadkan laga qabadaya degmada afgooya sanadkan iyo weliba shirkaasi ayaa ku qayb galaya saraakiila ciidanka qalabka wada sidii onsugu lahaayena gobolkaasiya iyadoona sanadkan diirada laga saaray arrimo ammaanka iyo howlgalada ku dareera gobolka waxaana ku mid ah gudoomiyaalka degmooyinka gobolka shabeellada hoose oo shirka ku qayb galana iyo warbaahinta la wadaagana walyaabo shirka kubahiya waxaan laga hadlay waxyaabo badan oo amniga ugu horeeyo waayo haddii amni la helin nolosha waa asaasigeeda ama tiirkeeda koowaad waxaa waaye waxaa asaasi in amni la helo qofka markuu amni helo waxyaabaha kaleeto oo essentiaalka ah oo toosaan degmada afgooyana waxay culays iska saartay in shirkaas si nabad ah uu qabsoomo maamulka degmada afgooye iyagana iyo amnigaba waxaa ugu mahad celinaya culayska iyo juhdiga ay iska saareen in degmada afgooye ay noqoto degmo amni ah oo shirkaasna lagu qaban karo aadaan lagu faraxsanaa maanta inaa afgooye shirkaan lagu qabto waayo isdhexgal bulsho iyo isdhexgal maamul ay noqonaysaa ana maanta ma aqoonin maxaa leeyahay gudoomiye ku-xigeenada degmada ma aqoonin gudoomiye gobolada qaar ka mid oo inta jooga ma aqoonin laamaha amniga aadaan isku baranay waxaa rabnaa mar walba maxaa leeyahay san walba in meel un cusub la tago si dadkii bulshada ahaa waxay ataxitaa qabaan iyo xaaladaha degmada ku sugan tahay degmadan waxaa laga yaaba wax ay ku qurux badan tahay ee howl badan ay qurux badan tahay ee samayse in laga qaato maadaama ana degmadeen degma nabad ay tahay oo eedan wax badanaa ka jira xaaladaha horumare runtii waxaa laisla qaatay in kambaniyada contractyada la siinaayo ay xaq u leeyihiin inay servicekaas iyagu maamulaan laakiin dokumentiyada iyo shuruuc iyo iyo materiaalka lagu qabanayo shaqadaas inay yihiin waxay iska leedahay maamulka gobolka shabeellaha hoose oo iyagu berito u ah wax iyaga baagab u ah oo kambani wuu baxayaa laakiin ma tagaayo dowladnimada maxaa lagu celinayaa maxay heli doonaan adeegyaha haddii dakhliga laga qaado nidaamka kala dambaynta hadday tahay heer gobol iyo heer degmo ila degmo gudoomiyaha u sareeya ku-xigeenuu leeyahay degmooyinka qaarna golo degaan bay leeyihiin aduu kala dambaynta xoogga la saaray sistamka kala dambaynta inuu shaqeeyo dhinihii kale wasiiru dowlaha wasaaradda arrimo gudaha koonfur galbeeda oo shirka ku hadlay iyo weliba dhinaga kiishay ku hadlay muhiimadda iyo dardargelinta howlo ku dareeranga gobolka maamulka gobolka iyo dhammaan degmooyinka sideedda degmo ee shabeelladaas ay ka kooban tahay maamulayaashooda inaan kulan la yeelanno anoo ka socda wasaaradda arrimaha gudaha marka kulankaas oo arrimo badan lagu falanqaynayay kaasoo hadafkiisa ugu weyn uu ahaa sidii wada shaqayn degmooyinka ay yeelan lahaayeen iyo maamulka gobolka iyo ka state ahaan shirka maalmoogun lahadhaafiya ku dareeriya degmada afgooya kaasaytolon ku hadalaya horumarinta ammaanka adeegada bulshada oo ka horeyta walbarashada caafimaadka kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka buundooyinka iyo xarumo danta guuda